mahadsan tahay waa waa la soconay waa runta waxa weeye sidaa warku noo kuusoo gaaray ama aada sheegtay baa dhammaanta dhacday annagu sanadkii hore markii ay ahayd bishii may ayaanu dawladda federaalka iyo beesha caalamka hay-adaha xubno ka socday meeting boardkii waxaa lagu sameynay waxaa la dhaho frameworkii oo aanu wasaaradda dastuurka marka ay xubinta ka ahayd iyo guddiga daweegida dastuurka iyo guddiga la socodka baarlamaanka oo oo guddigaas labadaa labadaa qaybood oo kala duwan iyo xubnihii ka socday beesha caalamka ayaa waxaa la sameeyey framework lagu shaqaynayay frameworka waxaa ahayd qorsheheed wuxuu ahaa in la sameeyo qaabkii loo wada shaqayn lahaa framework loo macnay wasiir adoo raalliya waxa weeye qaabkii aan ku wada shaqayn lahayn tijaahii aan ku wada shaqayn lahayn ee shaqada u socon lahayd shaqadaas waxaa waxay ahayd in la sameeyo sanadka intii ka dhinayd annaguna aanu qaybta ayaga ka ahayn qaybihii naga aadana anagu markaa waanu qabanay runtii waxaa muuqatay hawshii inay maaragtay guddigii la socodka baarlamaanku keligooda ay hawsha fuliyeen waxaa lagu maqaalayo toban qaybood oo kamid ah qaybihii baarlamaanka ay diyaariyeen annaga runtii waxaanu diyaarinay wixii naga aaddanaa oo ahayd inaanu diyaarino dastuurka wixi aanu aragnay in wax ka bedelkiisa iyo qaabeyntiisa wixii u baahan wax ka bedel wixii u baahan siyaasiyan in loo diyaariyo wixii u baahan maaragtay in wax la tarsi oo hoose oo wax looga bedeli karo ama luuqadda ha noqoto ama translationka ha noqoto waxaa noo joogtaa dad la taliyaal oo maaragtay arrimaha ku shaqale marka waxaa hawshii in maaragtay waxaa qorshuu ahaa in consultation la sameeyo dadka bulshada iyo gobolada iyo degmooyinka la gaarsiiyo gaar ahaan madax xubinka dowladda federaalka oo puntland ay madaxka qayb ka tahay ma ay dhicin arrintaas dowladda federaalka baarlamaankii ayaa lagu celiyey arrintaas nadaasay u dhacday annaguna marka wixii haddaanay la tashi la sameyno statka loo gudbin sidii lagu heshiiyey aan qorshaha loo loo samayn waxaa u muuqata baarlamaanka inay waktigooda yar yahay dabeedna la rabo projectigan inay inta wakti ugu hartay ay ku fuliyaan laakiin taas ma socon karto sharciguna waxa weeye dadkii baarlamaanka marka ugu dambaysa in loo gudbiyo si adabtion loo sameeyo oo bulshadana markaas referendumkii loo mariyo shaqadii ugu dambeysay baarlamaanka in loo gudbiyo ayaa hadda moodaan loogu hormariyey
waa tahay wasiir marka waxa ay leeyihiin guddiga dastuurka soo diyaariyey oo qeybo kamid a aan wareysanay la tashiye ayaan arrintaa kala sameynay maamulada dalka ay puntlandna kamid tahay wax wada tashiya oo laidinkala sameeyay ma jirtaa runtii wax wada shaqayn ah ama wax xiriir aanu ka leenahay arrintaas ama wax nuqullaa oo degmantiisa ay dowladaha xubinka dowladda federaalka gaar ahaan puntland wasaaradda iyada cidi waxay usoo gudbiyeen ma jirto wadahadal aanu ka yeelanay oo la xiriirnay arrintaas way jirtay qoraalkayagii inaanu gudbinay in ma maaragtay sidii ahayd shaqada loo qabto bulshadana loo loogu bandhigo waxaa ka horeysa intaan baarlamaanka loo gudbin dadka lasoo mariyo dadku aragtida kasoo dhiibtaan dowladaha xubintikaa dowladda federaalka loo gudbiyo baarlamaanka loo gudbiyo qaabkaasa shaqadu ahayd shaqadaasaa looma sameyn baarlamaanka waa laga bilaabay saan kuu sheegay baarlamaankaa shaqada ka bilaabatay baarlamaankana waxay ahayd akrintiisu inay maaragtay shaqada ama ay ugu dambayso oo meeshii ugu dambeysay ay noqoto laakiin aana ka bilaabateen
qodobada wax laga bedelay sida aan ku akriyay waxaa kamid ah in caasimada soomaaliya muqdisho ay tahay islamarkaana maamul gooni ay yeelan karto aysan maamul kale ku beeri karin waxaa kaloo kamid ah in laga bedelay maamulada in la yidhaahdo dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka oo waxaa la yidhi waxaa lagu bedelayaa maamul goboleedyada soomaaliya arrintaas sida u aragtaa
waxa weeye waa waa ku mahadsan tahay su-aasha su-aal fiican dastuurka runtii waa waxa weeye anagu qaabka anu aanu aanu tala ahaan aan usoo jeedinay ama oo diyaarsan dhowr qaybood baanu kala saarnay qayb waxa weeye qayb waxay kamid tahay qayb loo baahan yahay siyaasiyan in loo caasimadda soomaaliya go-aan bay ku noqon kartaa inay muqdisho noqoto wax lagu heshiiyey laakiinse aanay go-aanka gaari karin baarlamaanka federaalka xataa aanu go-aanka gaari karin laakise waa in looga heshiiyaa siyaasiyan xaggee caasimad noqonaysa maxay tahay staatuska yeelanayso muqdisho miyaa noqonaysa ma garowaad noqonaysa ma hargeysaad noqonaysa ma kismaayaad noqonaysa mid lagu heshiiyo ma jirto qodobka article qodobka sagaalaad ee dastuurka ee ku qoran tahay caasimadda muqdisho waxay ku qoran tahay caasimad kumeelkaale kuma qorna caasimad kuma qorna taana waxa weeye qodobada bedbedelada ka mid ahayd haddana waan maqlaynaa in maaragtay waxyaala kale lagu qoray laakiinse go-aan xataa baarlamaanka federaalka ma gaari karaan waxaa qodobadan u baahan tahay in siyaasiyan looga heshiiyo waxay ka mid tahay power sharinka qaabka loo qoraayo waxay ka mid tahay resource sharinka siyaasiyan looga heshiiyo ma aha baarlamaanka federaalkana cod kuma cod kuma kuma ansixin karaan waxyaalaha u baahan in si toosa isaga imaado heshiisna loo gaaro anaga dastuurkayga dowladda puntland wuxuu sheegayaa dowladda puntland ee dastuurkaana samay la siinayo magaca loo jiday dastuurkeena puntland dastuurka federaalkana qodobkaas wuxuu ku qoran yahay dowlada xubinta kaa dowladda federaalka marka taasna lama qancin karto mana qaadanayno magaca waxa weeye waa dowlad state weeye magacana waxa weye waa dowlad dowlad ciddaan buuxinna inay magac kale soo gashatona waxa weeye wax maaragtay u jigeynayo ma aha waa tahay marka maxaa hadda tallaabo ah oo aada qaadaysaan maadaama sida aad sheegtay aan wax wada tashi aan la samayn baarlamaanka uu shir yeeshay dastuurkiina uu isagu wax ka bedelay tilaabada aad qaadaysaan maxay tahay maadaama wasaaradii puntland u qaabilsaneyd dastuurka aada mas-uul ka tahay
hadda sidaa lagu maqaalo ah waxba lagama bedelin waxa weye waa proposal bay keeneen daraas bay keeneen inay qaabka u farsameeyaan xukuumadda federaalkana waan la xiriirnay ra-iisul wasaaraha iyo wasiifadiisa arrintaan ruuxooda iyada ruuxooda waxaa looga muuqatay ku kala duwan yihiin aanay lahayn sidii shaqadu u socotay shaqada qaabkaas aan ahayn marka anaga anaga sida nala gudboon waxa weeye already aanu samaynay waxa weeye baarlamaanka iyaga waan la socodsiinay baarlamaanka puntland madaxda puntlandna way ogtahay arrintaa marka doorka dhaga aadan waxa weeye arrintaas ma soconayso puntlandna arrintaa ma qaadanayso waxaanay taladeeda iyo fikirkeeda iyo sidii heshiisku ahaa iyo sidii loogu talagalay aanay u socon lagumana anfixinaayo qaybna kagama nihin anaga dastuurkayga dowladda puntland wuxuu sheegayaa dowladda puntland ee dastuurkaana samay la siinayo magaca loo jiday dastuurkeena puntland dastuurka federaalkana qodobkaas wuxuu ku qoran yahay dowlada xubinta kaa dowladda federaalka marka taasna lama qancin karto mana qaadanayno magaca waxa weeye waa dowlad state weeye magacana waxa weye waa dowlad dowlad ciddaan buuxinna inay magac kale soo gashatona waxa weeye wax maaragtay u jigeynayo ma aha